sarkaal hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu isku dhiibay mas-uuliyiinta gobolka gade ee dowladda soomaaliya xubinta ah ka tirsanaa ururka al-shabaab ee isku dhiibay dowladda ayaa la sheegay inuu hore mas-uul uga ahaan jiray garbahaare xilligii ay ka talan jireen al-shabaab sahre cabdi axmed ayaa arrimahaasi ka waraysatay cismaan nuur xaaji macalimow oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado waxaanay ka waraysatay sida uu isku soo dhiibay ninkaasi walaalo aad iyo aad baa umahadsan tahay ninkan wuxuu ahaa gudoomiye ku-xige gudoomiyihii hore degmada garbaarey xilligii ay shabaabka joogeen intii shabaabka ay ka baxeenna wuxuu joogay meelahan areada ah ee shabaabka uu la joogay haddana xiliyadii ay shabaabkii kala babaaheen ay kala carar iyo abaare ay ku dhaceen ay kala fiigeen lagana awood badiyey wuu isu soo dhiibay wuxuuna imaaday gobolka gada ee garbaarey waa gartay waxaad iga warantaa markuu idin imaanayey ma xiriir ayuu idinla soo sameeyey ma isagoo socduu idin imaaday sidee ayuu ku yimid dadka ma dhagala dawladda muxuu ahaa madaxweynaha cafis buu fiday dawladda cafis bay fidisay waad og tahay cafiskaas markuu maqlay kadib wuu nala soo xiriiray wuxuuna go-aansaday inuu noo imaado annagana waa la hadalnay cid la daaraya ma jirtaan alla cid is soo dhiibta si wanaag ayaa loo soo dhaweynaa ku niri waana lasoo dhaweeyey xiriir fara badan uuna soo sameeyey wuuna noo imaaday waa la waraystay ragganaga maamulka gobolka iyo degmada saraakiisha ciidanka si aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey isagana si wanaagsan uu noogu warbixiy waxaad iga warantaa marka sidee buu al-shabaab dhexdooda uga ahaa qof sare ama qof caadiya muhiimadda uu leeyahay inteed ku qiyaasi lahayd kosako inuu guddoomiye hore degmo uu ahaa ayaga maamulkooda walaal waad garanaysaa nin mas-uul ahaa ee guddoomiye degma soo maray haddana ciidankii dhex jooga xilsigo unbuu ahaa haddii haddaba meel la qabsado waxaa un go-aankay go-aankooda ahayd inuu xilka sara sii qabto haddana xil la-aan maaha inuu ciidanka gudihiisu ka shaqeynay qaabkii abaabulada iyo muxuu ahaa shaqooyinka si sar uga hay markuu kasoo baxay shaline aad iyo aad bay u niyid jabeen buuq fara badana laga dareemay meesha ay joogeen ciidan aruursi iyo kala carar hadda muxuu ahaa hadda mas-uuliyiinta guddiga sare oo ciidanka ee guddiga fulinta u ahaa waa garta bal waxaad iga warantaa marka yaa la socday muxuuse wato markuu idin imaanayo maya keligii u ahaa markuu imaanayay wuuna issoo dhiibay hade wuxuuna noo sheegay hadduu soo baxayo in uu ciidan badan keeni kari laakiin wuxuu noo sheegay in cabsi ay u geysay oo ninkii mas-uul ah oo goosanaya uusan u sheegi karin askariga staffku oo dhuumanaya keligii haddii uu sheega wuxuu ka baqay in la qabto la dila dad fara badan oo mas-uuliin oo al-shabaabana saas lagu helu yidhi waxay u kalaftu yiri danta marka in aan soo dhuunto askartii xataa aan kasoo dhuunto iskay aan usoo galay muxuu ahaa nafteyda aan usoo badbaatan waa gartay waxaad iga warantaa marka isaga al-shabaab dhexdooda siday ugu suurowday muu idinkala hadlay ama idinkaga sheekeeyey say ugu suurowday inuu uga soo dhex baxo maya sim kale u ku xiriiray farsamo ah marka de taleefonka caadigoo lagu garanaya muxuu ahaa kamuusan xiriiraynin si farsamo ayuu kusoo xiriiray waana lagu soo dhaweeyey muxuu ahaa xiriirkiina annaga waa la qaadanay si wanaagsan oo usoo dhaweynay haddana si wanaagsan oo qalbi furnu gurigiisa ku joogaa waana noo mahad celi annagana muxuu ahaa wixi uu ku jiray mar hadduu kasoo baxay aad iyo aad aan usoo dhawey marka ma degmada garbaharey ayaad ku haynaysaan xarunta gobolka gado mase cid kale ayaad u dhiibeysaan maxay noqon doontaa xaalkiisa maya waa laga tashanaya taas mas-uuliyiintii gobolka iyo saraakiishaa nahay go-aan hadda lagama gaarin waa fasaxnay guryihiisu hadda iska joogaa iyo meeshii muxuu ahaa magaalada keligiina mausan noqonin hadda muxuu ahaa mar alla markuu hadda shalay imaaday dee nin mas-uuli meeshuu ka baxsado askari isagaanba joogaynin maantana askari kalaa kasoo dabagalay oo maalinku asaga imaaday maalinka kadambeyba askari kalaa imaaday oo meesha ayadaheed kasoo baxay muxuu ahaa askarigan askari asmiska dablow ahaa oo askarta ayada ay ku jiri wuu dhaawacmay siduu noo sheegay oo warbixinta dheer nagu siiyey wax daryeella kamuusan helin shabaab waxaana go-aansadau yidhi in muxuu ahaa iskaga baxa in dawladda cafiska ay cafis ay fidisay aan ka faa'idaystaan rabaa adinka mas-uuliyadda ahna inaad cafisaan rabaa nagu yidhi waana soo dhaweyna sagana gobolka gado waxa uu ka mid yahay meelaha deegaan iyo deegaan amaba degmo iyo degmo aan loo kala socon karin al-shabaab sida ay ugu dhex jirta aawadeed oo dhinacyada ay ugu dagaalamayaan haddana waxaa joogo ciidamo dowladda soomaaliya ka mid a waxaa joogo maamulka gobolka waxaa jooga ciidamo midooda africa ka tirsan marka al-shabaab awood ma u weydeyn dagaalkeeda ka dhankaas aad sheegteen ood kula jirtaan mise waxay idinka noqotay halkaasi inaad maamulada degmooyinka un ku ekaataan annaga saad og tahayba shabaab wax tabar buuran oy hadda leeyihiin ma jirta awoodoodana waa la wiiqay siday hadda usoo kala cararaan oy usoo gelayaan mas-uuliyiintoodii askartoodaana ka dhab ah ciidan wanaagsan oo hadda difaac lahoon hor deganna ma jiro ciidamada gobolka gada jooga ee dawladdana awoodooda way baahsan tahay muxuu aha boqol kiiba boqol weeye meel kastoo al-shabaab looga sheegana way raadiyaan waxa haddana hortaagan oo lagu sheegayaana waa wax tuugeysi oo dhuumalaysi oo meelaha tataagan waana la daba socdaa insha allahu haddii ilah raalli ka noqdo in lasoo afjarana waa noo muhiim waana ku tusan haddii ilah raalli ka noqdo
kaasi wuxuu ahaa cusmaan xaaji macalimow oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay sahre cabdi axmed